بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحو كبلا ونيا aayadda toddobaatan iyo toddobaad min suurati yuusuf qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu faasarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahum ilaa aakhiri laaya waxaan ku soo jirnay suuratu yuusuf tafsiirkeeda qisatu yuusuf maca ikhwatihi waxaa inoo soo dambeysay iyaga oo walaalihiis markii wiilkii isaga la bahda ahaa qaabka ula hari lahaa xeeladeedii la fahansiiyey iyaguna ay jawaabeen oo dhaheen diintayadu sidaas weeyaan markaasa dee ayatuha lciiru inakum la saariquuna waa inagii soo marnay alaabtiisii waa iyadii laga dhex helay suwaacii ama weelkii la waayey markii arrintaas ay yaxyax iyo wejigabax ay kala kulmeen walaalihiis oo aysan filaynin qaaluu waxay dhaheen in yasriq hadduu xaday ninkan binyaamiin oo alaabtiisii laga soo dhex saaray suwaacii la waayey faqad xaqiiqee saraqa waxaa xaday akhun walaal oo lahu isaga u ahaaday min qablu horay walaalkiis isaga ka horreeyey baa hadda ka hor waxxaday yuusuf bay u jeedaan iyagu ninkaan ay la hadlayaan inuu yuusuf yahay ma garanayaan waagay ceelka ku rideen baa ugu dambeysay marka laakiin tacbiirka in bay isticmaaleen in yasriqo haddii uu kani waxxaday intaas dee mufiida lishaki weeyaan nawde xaqiiqo ma hayne hadduu waxaday faqad saraqa akhun lahu min qabl mudaaricaasna in yasriq hadda waa lixikaayati alxaali almaadiya xaalkii tegay oo hore baa laga xikaayoonayaa waxaa waxaday akhun lahu walaal isaga u ahaado shaqiiqa iyagoo dhan baa walaalaa ee macnaha la hooyaa yuusuf bay u jeedaan min qablu horay marka kelimadaas imtixaano meesha waa ku jiraayo iyagoo nimankan waxadin weelkii loogu dhex qariyey markii xeeladda xagga nebi yuusuf iyo ka timid dadkii la shaqaynayey ayatuha alciiru inakum la saariquuna loogu dhawaaqay iyagii laftoodii kelimadii oo kale waa kuwaana lagu itixaamay inay isticmaalaan faqad saraqa akhun lahu min qabl oo yuusuf u socota markaa weeye kelimada ay uga jeedaan kan wiilashan waaweyn hadda waxay u jeedaan ninkan haddii hadda waxadayba walaalkii ka horreeyaa waxadoo sideedababa bah ahaan waa nin niman laga yaaban yahay kii horena la arag midkaana hadda waa kan ah waxaanu aan laga filayn dhanka iyaga waxba kama yimaadaan xaggoodaas baaba waxa weeye ay ka socotaa hawsh oo macaa hooyadii arrintu taabanayso markaa weeye faqad saraqa akhun lahu min qabl kelimadaas marka maxaa hadda ka hor yuusuf ay ku sheegayaanoo ay leeyihiin wuu xaday taasi maxay ahayd dee qur-aanku intaasuu inoo sheegay qur-aanku hadduu intaa inoo sheegay waxyaalo badan bay mufasiriintu sheegeen waxaa ka mid ah sanam nin awowgiisa caabudi jiray baa yuusuf hadda ka hor inta ka xaday buu ka fogeeyey oo waxay leeyihiin waxbuu xaday waa arrintaas haddii aysan barrunba sheegayna oo ay leeyihiin iska dul saarayaan waxbuu xaday ay tahayna hadde waa arrin la yska dul saarayo maya masaakiinta iyo dadkaas markay yimaadaan wax raadinayabaa waxa guriga yaal inta wax uga qaado oo masaakiinta siin jirayo waxa ay sheegayaan faqad saraqa akhun lahu min qabludu wataas waxaasuu siin jiray masaakiinta iyo waxaas maya eedadiis aabbihiis la dhalatay yacquub baa soo korisay nebi yuusuf marka eeddadiis soo korisay markay soo barbaarisaa yacquub wuxuu yidhi wiilka igu soo wareeji nebi yacquub deedna eeddadii way isjeclaysiis markaasay kiishad bay dhexda ugu xidhay hoos aan kor ka muuqan wiilkii yacquub bay ku wareejisaa dhowbe waxay tihi kiishad baanu la-nahay oo aan noo muuqan wiilkii haddii la baaray kiishadii baa laga hela dee diintaasna waa iyadahay qofkii shayga laga helo iyaduna waxay rabta mar in loo soo celiyo haddiiba arrintan laga helay adigu la kaxayso faqad saraqa akhun lahu min qabl waalcilmu cinda allah intaas qur-aanku kuu sheegay kaga gaabso fa asarahaa waa siraysay haa oo kelimadda u celi damiirka yuusufu nebi yuusuf fii nafsihi naftiisa dhexdeeda ayuu kelimadaa siraysay walam yubdihaa haa oo kelimadaasna ma daahirin lahum walaalihiis uma daahirin qowladaas iyo kelimadaas ay dhaheen naftiisa uu ku qariyey uma u daahirinin walaalihiis oo kelimaddu maxayt kelimadu isagu yiri weeye iyagana uusan maqashiin cidna ma maqashiin qaala wuxuu yidhi nebi yuusuf antum idinkaa sharun shar badan makaana min jihati makaan iyo min jihati manzilo hoos buu kelimadda ka yidhi walla idinkaa shar badan ilaa isagii bay sheegayaan oo waxay leeyiin walaalkii horaa waxaday walaalka la sheegayana waa isaga meesha taagan marka wuxuu yidhi walla idinkaa shar badan wallaahu ilaahay baana aclamu ku ogaal badan bimaa tasifuun waxa aad sifaynaysaan iyo waxaa ku qowlaysaan iyo waxaa iftiroonaysaan ilaahay baa ku ogaal badan weeyaan marka labadan damiir waxay u noqonayaan kelimadda dambe oo kaba dambayso weli aan la gaarin fa asarahaa qowladaas ama kelimaddaas yuusufu baa fii nafsihi ku dhex siraysay walam yubdihaa kelimaddaas uma u daahirin lahum iyaga kelimadduna maxay tahay waa antum sharun makaanan weeyaan kelimaddaasuu yidhi mana u maqashiin intaa markay dhacday qaaluu waxay dhaheen yaa ayuha alcasiizu ninkan boqorkaayo casiiskaadow waa casiiskii hore ma aha gabadhii horeoo nebi yuusuf dul saaraysay oo ku iftiroonaysay qabay maahee maanta ninka meesha ka casiiskaa waa nebi yuusuf yaa ayuha alcasiizu casiiskaanow inna lahu ninkan waxa u ahaaday alaabta laga dhexelay weelkii alaabtiisa laga dhexelay aaban aabbaa u ahaaday aabbahaasoo shaykhan duqaho kabiiran weyn waxay rabaan inay qalbigiisa dabac geliyaan waxay kula hadleen hadal wanaagsan mudanahaanu ayuha alcasiiz ayuha asayid almubajal ninkaan la weyneeyo boqorkaayo ninkaan aa ku dhegtay oday weyn oo da' weyn gaaray ayaa u ahaaday oo aan marna ogolayn inuu ka maqnaadee faqud waxaa qaadataa axadanaa hanaga midkanna makaanahu isaga booskiisa ragga yagan nin ka mida booskiisa la haroo isaga noo sii daa isaga noo sii daa intaasaan kaa codsanaynaa innaa hanagu naraaka waxaanu ku aragnaa oo kuu ognahay min almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah ee samaha falaha ee noo ixsaan sameeyey ayaanu awalna kugu aragnay haddana kaa rajaynaynaa innaa naraaka min almuxsiniin kelimaddaas ayay kula hadleen qaala wuxuu yidhi markaas macaada allah alla magantiis macaada allah ilaahay magangelkiis waxa weeyaan nacuudu billaahi macaada macaada allaahi masdarkan miimiga ah weliba oo sidaasaa loo kordhigaya macaada allah nacuudu billaahi ilaahay baanu magan galnay macaada ilaahay waxaan ka magan galnay an naaquda inaan qaadanno ilaa man qof mooyaane wajadnaa aan helnay mataacanaa alaabtanadii cindahu agtiisa alaabtaan weynay qofkaan xoolihiisa ka soo saarnay qof aan ahayn inaan ku dhegno ilaahay baan ka magan galnay cid kale arrin ay leedahay inaan qof kale u qabsanno taa ilaahay baan ka magangalnay innaa annagu idan haddaas aan saa samayno oo cid kale u qabsanno la daalimuun kuwa daalimiina baan bannahayba tacbiirka marka sida uluusigu sheegayba wuxuu yidhi ilaa man wajadnaa qofkaan ka helnay mataacanaa alaabtanadii cindahu agtiisa mausan dhihin yaa ilaa man saraqa mataacanaa ma dhihin leanna waxa weeyaan waxa weeyaan been baa la yska ilaalinaya meesha ninkaan waxma xadin alaabta waa loo dhexgeshi ilaa man wajadnaa marka weeyaan qofkaan ka helnay mataacanaa cindahu innaa idan la daalimuun falamastay asuu markay wiilashii ilmo nebi yacquub ka quusteen minhu casiiskiiyo hadde nebi yuusufa markay ka quusteen inuu u sii daayo binyaamiin oy ogaadeen inaysan rajo ka qabin inay lagu daro khalasuu waa khaalis noqdeen way soocmeen gaarbay u baxeen najiyan xaal ay yihiin kuwa koodaya ama faqaya ama shiraya dhinac bay istaageen iyagoo tashanaya najiya khalasuu waa maxay ictasaluu dhinac bay inta u baxeen oo gaar iskugu baxeen iyagoo faqaya oo sheekaysanaya isweydiinaya bay dhinac u baxeen najiyan taas waxa weeyaan dee dad badan bay ahaayeene kulligood bay ku dhacaysaa lanna faciil waxaa ku siman mudakarka iyo muanafka najiya qaala markaa wuxuu yidhi markay dhinac u baxeen kabiiruhum kii u weynaa ma xagga da-da ugu weynaa ma xagga caqliga ma xagga madaxnimadao mas-uulbu ka ahaa mid intaba waa la sheegay koodii u weynaa wuxuu yidhi alam taclamuu ma weydnaan ogeyn anna abaakum aabbihiin qad akhada inuu qaaday calaykum dushiinna mawhiqaa ballan la adkeeyey oo min allaahi waxa weeyaan ballan la adkeeyey oo dhaar lagu adkeeyey aabbihiin inuu idinka qaaday ma weydnaan garanayn oo yidhi wiilka a ii soo celiye oo ha ku dhaarateen wa min qablu horeyna ma weynaan ogeyn alam taclamudaasi la socotaa ma weynaan ogeyn min qablu horeyna maakii faradtum aa ku xadgudubteen fii yuusufa ninkaan meesha jooga inuu yuusuf yahay iyagu ma oge yuusufna hadda ka hor wixii ah samayseen wixii ah samayseen mayaynaan garanayn seebaa marakan u dhici kadhaa inaan noqonno aabbaheen ku noqonno horeyna yuusuf baan u dhuminay haddana waxa weeye innagoo aan wadin wiilkii yaraa see u noqon karnaa maydnaan taa garanay falan abraxa anigu faaruqi maayo buu yidhi al arda ardada ka faaruqi maayo ka tegi maayo meesha aan joogo masar xataa ya-dana lii ilaa uu iga idno abii aabbahay abraxadaani tii maaha naaqisada ahaydoo min akhwaati kaana maaha middaani waa mid taama ah waxaa la tam waxaa la dimnisiinayaa oo la dhansiinayaa macnaha u faariqa falan abraxa ma faaruqayo oo kama tegayo al arda ardada xataa ya-dana lii ilaa uu iga idnaayo abii aabbahay aabbahay ilaa uu dhaho ha yimaado anuu kuma noqon karaba yidhi ow yaxkum allaahu lii ilaa ilaahay oo ka xugmaya aniga yaa oo walaalka isaan meelaha u taagtaagnaho u joogo dee la ii soo dayn doono aan walaalesaa ku helo wa huwa ilaahayna khayru lxaakimiin kuwa wax xukuma midka u khayr badan weeyaan ilaahay cadaalad waxaan ahayn iyo xaqna ilaahay ma xukumayo sidaas buu ku yidhi ninkii u weynaa baa arrintaas faqii sheekadii dhex madhay ilaahay baa inoo sheegaye sidaasba u dhacday ilaa qisadii baa lagu waraayo iyadoo ku hortaalloo kalaad u taswiirsanaysaa taa ma weydnaan garanayn bu yidhi anugu ma noqonayo buu arrinkaasi markuu dhacay wuu sii waday wuxuu yidhi irjicuu idinku noqda ilaa abiikum aabbihiin u noqda faquuluu waxaa ku dhahdaan yaa abaanaa aabbahannagiiyow inna bnaka wiilkaadii saraqa waxbuu xaday sidaa aan macnaha meesha ka muuqatay wamaa shahidnaa annaguna goobjoog kamaana ahayn oo maanan xaadirin ilaa bimaa shaygii mooye calimnaa aan ogaanay annagu xadiidku maana arage wixii alaabtiisa laga soo dhex saaray oo la waayey unbaan goobjoog ahayn wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimnaa annagu ma markhaanti kacanno oo ma ogin ilaa wixii aan ogaanay oo aan yaqiinsannay oo saacii la waayey alaabtiisa in laga soo dhex saaray waxaan ahayn anagu ma ogin noocay arrintaas u dhacdayna in loo dhexgeshay iyo inuu si ay tahay ma garanayno wamaa kunnaa anaguna maahin lilqaybi qaybka xaafidiin waxa maqana aabbahayo anagu kuwa xafidsan ma ahin markaan kulahayn wallaahi waa kuu keenaynaa wiilka oo ka soo tegi mayno oo dhumi maayo oo waan xafidaynaa markaan saa ku lahayn arrintaan qayb bay naga ahay wamaa kunnaa lilqaybi xaafidiin annaguna qaybka kuwa xafidsan aabbahayo maa nihin wasal weydii bay dheheen alqaryata ahla alqarya waa majaaskii mursalka ahaa alqaryata ahla alqarya magaalada iyo qaryada masar dadkeedii weydii allatii taasoo kunnaa aan ahayn fiihaa dhexdeeda meeshii aan joognay iyo dadkaan la joognay qisadu inay sidaa u dhacday bal aabbo weydii sidaasay ku dheheen wal ciirana weydii safarkii allatii taasoo aqbalnaa aan soo qaabilnay aan soo raacnay fiihaa dhexdeeda safarkii aan wada soconnayna iyagana weydii jameecadaan soo wada galnay ma garanaysaa reer kancaan oo aan wada soconnayna iyagana qisada inaan tabta ay kuugu sheegana ay tahay saa u ogaatid iyagana weydii wa innaa anaguna la saadiquun kuwa run sheegayaanna intaas bay u sheegeen qaala wuxuu yidhi nebi yacquub oo wiilkiina la yidhi lama hayo markay u tageen waxa meesha kugu jira way tageen xaggii bay tageen arrintaybay sidii ugu sheegeen qaala wuxuu yidhi markaas bal iskaba dhaaf sawalad way qurxisa lakum idinka anfusukum naftiinnu amran amar bay idiin qurxisay naftiinna amar idiin qurxisay amar ayay idiin qurxisay naftiinna arrin idiin qurxisay arrintaasi waa maxay tii hore aan soo marnay oo markii yuusuf ay dhagarta u samaynayeen waa mid wiilkaanna waa sidoo kale fa sabrun jamiilun fa sabrii aniga sabirkaygu sabrun sabir wey sabirkaasoo jamiilun wanaagsan ilaahay baan ka ajar gurubsanayaaba marka waxa weeyaan arrinba taas waxaa idiin qurxisay naftiinna weeyaan naftiinna idiin qurxisay oo xataa wiilkan xukunka lagula haray fatwadeeda iyo jawaabteeda idinkaa bixiyey sawarad lakum anfusukum ilaa ninkaasi waddankau ka talinaya diintiisa kulama hari karin cilmiga lagula haray idinkaa jawaabay oo laydinka dhexla bal sawarad lakum anfusukum amra fa sabrun jamiilun haddaba mubtadihii soo qadaroo fa sabri aniga sabirkaygu sabrun weeyaan sabirkaasoo jamiilun casallaahu ilaahay wuxuu mudan yahay oo xaqiiqaba ku yahay an yaatiyanii inuu iila imaanayo bihim raggaas jamiican xay leeyihiin raggii waa bata hadda markii hore yuusuf baaba lala'a waaba la waayey haddana waxaa lala lala haray walaalkiis isku hooyo ahaayeen benyaamiin baa la dhihi jiray baa leehi waa labo ninkii weynaana qaala kabiiruhum wuxuu isagii yidhi anigu waddanka kaba tegi mayaba ilaa aabbahay iisoo ogolaado inaa imaado ama ilaahay si kale wax u xukumo saddex nin baa saa ku maqan markaa nebiyullaahi yacquub wuxuu yidhi casallaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay ama mudan yahay an yaatiyanii inuu ila yimaado bihim iyaga jamiican xaalayihiin dhammaantood weligii isagu yuusufna kama samrin nebi yacquub innahu ilaahay huwa ilaahay alcaliimu ilaahay waa mid ogaal badan alxakiim ilaahay weeyaan mid xakiima weeyaan shay kasta meesha u laaiqaa dhiga intaasi markii ay dhacday ilaa markaan dambe sagaal nin bay ku noqdeen toban nin bay awal ahaayeen koob iyo toban bay ahaayeen markaasaa waxaa haray ninna waaba lala hara ninna waa ninkaa weyn oo meesha isna yidhi ka tegi maayo sagaal bay ku noqdeen wa qaala wuxuu yidhi watawallaa waa jeensaday nebi yacquub canhum wiilashiisa xaggooda waxa weeye cid uu nacayo waxa warka uu ka maqlay iyo murugta iyo naxdinta ya iyo dhibsa uu dhibsanayo waa iskaga jeensaday nebi yacquubna aad buu u sabir badnaa wa qaala wuxuu yidhi yaa safaa yaa xusni bay ka dhiganta alla tiiraanyadaydii calaa yuusufa yuusuf aan weli u tiiraanyaysanahay haddaaba wakhti imaan lahayd wakhtigaadi weeye hadda soo xaadir tiiraanyadaasi haddaaba wakhti imaan lahayd wakhtigaadi weeye hadda soo xaadiro hadda imow asafaa iyo yuusuf iyo xagga balaaqada haddii eryadaas ku jira siinka iyo faada iyo qaabka eryadu iskugu egyihiin wabyadat waxaana caddaatay caynaahu labadiisi indhood nebi yacquub indhihii baa caddaaday maxay la caddaadeen min alxusni tiiraanyo darteed indhihii dabool baa fuulay caad baa fuulay oohin darteed soo u oodeeyey labadaa wiilgu oodeeyey fa huwa nebiyullaahi yacquub kadiimun weeyaan mid la caburiyey mid la buuxiyey murug baa laga buuxiyey waxa weeyaan xabadkiisa iyo laabtiisa isagoo dhan murug baa ka buuxaa kadiim waa maxay waa mamluu'u lqalbi qalbigiisa mid la buuxiyey oo cabursan murug weeyaan qofkii oo dhan uu murugaysan yaha wey sidaas baa dhacda markaa labadii wiilba waa u tiiraanyaysay mana oo halmaamayo weligiis wuxuu rajeynayay inuu heli doono niyadiisa sidaasaa ku jidhay sidaa marka ay dhacday qaaluu waxay dhaheen wiilashi tallaahi ilaahay baan ku dhaarannay tafta'u laa tafta'u calaa xadfi illaah tafta'u laa tafta'u ka zuuli maysid tadkuru inaad sheeg sheegaysid yuusufa weligaa yuusuf baa hadal haynaysa yuusuf inaa intaa u xanuunsanaysa oo sheegsheegays ka zuuli maysa xataa takuuna ilaa aad ka ahaato xaradan mid jiran jiran waa maxay xanuun u dhowaaday dhimasho wey xarad waa maxay mariidan mushrifan cala alhalaag halaag mid u dhowaaday xanuun daran wey aw takuuna ilaaba ka ahaatay min alhaalikiina kuwa halaagsamay oo uba dhintayba inaa u dhowaatay ama u dhimatay xataa takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin qaala wuxuu yidhi innamaa ashkuu innamaa ashkuu waxaan u sheeganayaabuu yidhi anigu baffii murugtayda iyo wa xusnii tiiraanyadayda ila allah ilaahay baan u sheeganayaa murugtay hays iyo tiiraanyaday hays ilaahay baan u sheeganaya qoladayn aan waxba fahamsanayn waxay dheheen nebiyullaahi yacquub muxuu u cabtay oo yaa safaa calaa yuusuf iyo u yidhi iyo hadaladaasi dhawaaqa intaa le-eg dee nebi yuusuf waxaan leey nebi yacquub waysan garanayne yaa ilaahay kama wacabane wuu u cabta yaa kama sheegane wuu u sheegta ilaahay buu u sheegta yaa asafaa calaa yuusuf waa kan wuxuu yidhi innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah ilaahay un baan u sheeganayaa waalamu waxaan ogahay min allaahi ilaahay xaggiisa maa laa taclamuun ilaahay xaggiisna waxaan anugu ka ogahay wax aynaan ma garanaysaa aynaan idinku ogeyn waaclamu min allah maa laa taclamuun ilaahay xaggii raxmadiisa iyo ixsaankiisa waxaynaan idinku garanayn baan anugu ka garanaya faraj baa imaanaya ina maca alcusri yusran weeya intaa markii ay marayso basiga waxaa la yidhahdaa warka waxa la faafiyo la firdhiyo maalan qof inta dhibaatay wax ku yimaadeen qofkii ou la kulmaba dhahaya waxaasaa igu dhacay waxaasaa dhacay waxaasaa i helay sheekadiisii faafinaya weeye soo maa albah waxa la faafiyaa la yidhahdaa marka waxa weeyaan anigu waxaan arrintaa u sheeganayaa waa ilaahay weeyaan waaclamu min allaahi maa laa taclamuun yaa baniya bay yidhi wiilashaydiiyo idhabu ordaya taga fataxasasuu soo raadraadiga soo dalba min yuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkiis intaad tagtaan yuusuf iyo walaalkiis orda doona soo baarbaara xogtoodii raadiya min yuusufa wa akhiih walaa tayasuu hana ka quusanina min rawxillaahi ilaahay raxmaddiis ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina maxaa yeelay innahu shaani laa yay-asu kama quus min rawxillaahi ilaahay raxmaddiisa ee naxariistiisa ila alqowmu qowmki mooyaane alkaafiruun gaalada gaalada ka quusa ilaahay naxariistiisa waxa weeyaan arrintan dee qof yaqaana allaha caabudaya tilmaamihiisa iyo sifaadkiisa ilaahay dee kaba quusan maayo quusashada maxaa keena waxaa keenaya cid hawshaada ama danta aad leedahay ee xaajadaada halmaamaysa ilaahayna halmaami maayo xaajadaada iyo dantaada ama maahae halmaami maysa ciddaasi xaajadaadee iyadoo arrintii og baysan waxba ka qaban karin waxbaysan kuu tari karin ilaahayna taa maaha oo wax kasta waa awooda ama maahee mana halmaamayo waxnana kama qaban waayine bakaylnimo darteed buusan baan waxba kuugu qabanaynin taasna ilaahay maaha marka qof ilaahay tilmaamihiisa yaqaan maba ka quusanayo inahu laa yeasu min rawxi illaah ila alqowmu lkaafiruun wey falamaa dakhaluu markay usoo galeen calayhi nebi nebi yuusuf dushiisa wiilashii waxa la yidhi wax doondoono waddankii ku noqda iyagoo sagaal keliya marka soo noqdeen ninkii weynaa weli waa maqanye binyaamiin waa la haysaa yuusufna horay baanba loo hayni markay usoo galeen qaaluu waxay dhaheen yaa ayuha alcasiizu ninkan casiiskaadow masanaa annaga waxaana taabta abaar daranna waa jidhaa markasta raashin baa lasoo doonanaya gurmadka meesha laga soo doonanayo waa halkaa masanaa annaga waxaana taabtay iyo wa ahlanaa ahalkanagiba aduru aduru dhibaataana taabatay meesha waxaa ku jira wax maxduufo way tageen way noqdeen masar bay gaareen way galeen way la hadleen casiiska dhibaataa nugu dhacday waji'naa waxaan la nimid hadda safarkan dambe oo aan wadannaa bibidaacatin badeeco badeecadaasoo musijaatin liidata waxa aan wax ku raadinayno maanta in raashinala ku siiyo wax wax noo goyn kara maaha badeeca liidata wey musijaat waxaa la yidhahdaa meesha shayga la gadanayo markii meesha alaabta taa la yimaado shayga liitoo qofka sakan inta saa iska yihahdo ka gudbo oo ariya haddii hadda wax la gadanayo kancaatada ama liita ama doonka inta saa uga gudbo saa iskaga riixo mid kale qofku soo qabsanayo waxaan waxba noo goynayn baanu wadanaabe dheh saasoo ay tahay waxaan rabnaa inaan raashinkii helno oo aan helnabay raashinkii inaan helno abaar bay ka cabanaya ee fa awfin noo oofi lanaa hanaga alkayla waxaan wadannaha fiirinine beegga noo oofi wixii aan dhaqaalahayagu noo goyna watasadaq calaynaa waxnana nugu tafadulo nugu sadaqayso ama watasadaq calaynaayoo walaalkaya maanta nugu daro noo sii dah ina allaha ilaahay yejzii mid abaalmariyo weeye almutasadiqiin kuwa muxsiniinta ah yaa ilaahay mid hawaab wanaagsan hawaabiyo ilaahay weeyaan ina allaha yejzi almutasadiqiin sidaas bay kula hadleen arrintu markii halkaa gaadhay oo ilaa heerkaa naxariis iyo ka maaragtay qalbigiisa raxmad ay ka raadinayaan baa isagii markaas waxaa qabatay nebi yuusuf raxmad baa qabatay naxariis baa qabatay naxariis baa qabatay darsigeennu intaas ku joogaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab